جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subxanimo idaacadda andalus qodobadan idiin helan waxaa ka mid ah dagaallo iqarxo khasaa'ir kala duwan lagu gaarsiiya cadowga allah ee ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya waxaa sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta kuwaasi oo hadallo kulul iyo hanjabaado warbaahinta isku mariyey maktabka dacwada wilaayada baay ayaa dowladdiinaha usoo gebagabeeyey ogaasyada iyo nabaddarrada qaar ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi baarlamaanka dowladda ridada turkiga ayaa ansixiyey in dowladdaasi ay ciidamo usoo dirto xeebaha badda soomaaliya maamulka islaamiga degmada galhareeri ee wilaayada galguduud iyo ganacsatada degmadaasi oo iskaashanaya ayaa gurmad raashiinah gaarsiiyey qoysas danyar ah oo ku dhaqan degmadaasi kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada jubbada dhexe iyo mid ka mid a beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi dibadbaxadii ka socda dalka uganda ayaa sii xoogaystay iyadoona dibadbaxayaashu ay dalbanayaan inuu xilka ka dego madaxweynaha dalkaasi
يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa subaxnimo waxaad taariikhdu ku beegantaha labaiy labaatanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhawaada warkaas oo faahfaahsan dagaallo iyo qarxo khasaa'ir kala duwan lagu gaarsiiya cadowga allah ee ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya walaalkan marwaan maxamed ayaa faahfaahinaya warkaasi ciidamada mujaahidiinta waxay saqdii dhexe ee xalay kamiin u dhigeen kolonyo murtadiin ah oo ka baxay degmada afgooyo kuwaasi oo doonayay inay shidaal geeyaan saldhigga baredogle kamiinka ayaa si gaar ah kaga dhacay tuulada buulalo oo afgooyo hoos tagta kolonyada shidaalka wadda ayay ku adkaatay inay horay u sii socdaan waxayna dib ugu laabteen afgooyo iyagoo khasaaro dusha ku sita isla shabeellaha hoose waxay ciidamada mujaahidiinta xalay qarax la beegsadeen gaari cabdibilo ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada kaasi oo ka baxay xerada deegaanka arbaco isagoona ku sii jeeday deegaanka ceelasha biyaha inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhintay shan askari oo murtadiin ah halkay ku dhaawacmeen laba askari oo murtadiin ah oo ku jiro abanduulaha askarta riddada ee xerada arbaco kaas oo labada lugood ka go-ay waxaana lagu magacaabaa cabdisuubiya caraale isla shabeellaha hoose waxay ciidamada mujaahidiintu shalay howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha degmada buulamareer goob ay maleeshiyaadka riddada isugu yimaadaan waxaa qaraxaana ku dhaawacmay hal askari murtad ah oo ah tali unug lagu magacaabo cabdiwahaaba dhaawaciisana waa mid garaab ah dhanka wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay xalay madaafiic ku garaaceen xerada uu degmada afmadow ka degay murtad axmed madoobe oo ku sugan degmadaas madaafiicda ayaa ku dhacay gudaha xerada waxaana jira khasaare kala duwan oo murtadiinta lagu gaarsiiyey duqeyntaas dhinaca wilaayada bakool ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka riddada ee degmada waajida waxaa sii kordhaya dhigbax daran ee cadowga allah ka soo gaaraya weerarada kamiinada iyo howlgallada qorshaysan iyo qaraxyada ciidamada mujaahidiinta ay la beegsanayaan aada buu mahadsiin walaalkan marwaan kaasi ahaa waxaa sii xoogaystay khilaaf ka dhex taagan murtadiinta kuwaasi oo hadallo kulol iyo hanjabaado warbaahinta isku mariyey walaalkan abusheyba ayaa faahfaahinaya dagaal ba-an oo dhinaca afka ah ayaa ka dhex bilowday kooxda riddada soomaaliya ee uu hogaamiyo xasan garbuurte iyo xisbiga uu hogaamiyo murtad shariif sheekh axmed wasiirka gaashaandhigga kooxda riddada ayaa ka soo jawaabay hadal uu shalay jeediyey murtad shariif oo uu ku sheegay in maleeshiyaadka murtadiinta ay ku soo jabeen furmaha dagaalka aysanna awood lahayn murtad cabduqaadir maxamed nuur wasiirka gaashaandhigga kooxda riddada ayaa shariif murtad ku eedeeyey inuu siyaasad ka dhex raadinayo maleeshiyaadkooda isagoo xumaynaya madaxda riddada waxaa ceeba in laga raadiyo siyaasad waxaa ceeba in laga raadiyo magac waxaa ceeba in laga raadiyo waan hadlay in laga raadiyo platforms badanaa furan oo aan isku hayno haddaan nahay siyaasiyiin laakiin ciidanka xons wax walba microfoon ka dhiganaya siyaasad ma noqoto saaxiibada siyaasadeed ee raba inay dowladdaani dhaleeceeyaan umuuro kaloo tiro badanaa u furan hadalka murtadkan waxaa isla shalay galab ka soo jawaabay xisbiga shariif murtad gamaadiid oo ah xildhibaan ka tirsan kooxda riddada iyo weliba xisbiga shariif sheekh axmed ayaa sheegay in wasiirka gaashaandhigga riddada uu ku fashilmay hoggaanka ciidanka riddada uusan lahayn wax khibrad ah oo dhanka dagaalka ah wuxuu kaloo soo hadal qaaday guuldarooyinkii ay murtadiinta ka dhaxleen furimaha dagaalka mid og daciifnimadiisa iyo doqonnimadiisa ee isgarta ee xishooda ee madaxa raariciya iyo mid aana garan kaa aan garinin ayaa ugu liita ugu xun waana dilaa asiga wuu og yahay galkiis galtariiqaydkiisii iyo khaladaadkii markaa uu galay waxaan ogsoonnahay habmaamuleedkiisii wasaarada aan naftigeeda kala soo shaqeeyey dagaalkii ceel la helay ee galmudug wasiirkuna maadaama asiga uu ahaa wasiirkii gaashaandhigu ay ula tageen qorshihii ay isaga difaaci lahaayeen uu diiday markayna soo weeraraan ayaan iska difaacaynaa uu yidhi xabadda markay ku bilaabatay oo saddex jah- saddex jaha ay kaga bilaabatayna wasiirku wuu cararay ciidankii ilaalada iyo horimo ka mid ahaa ciidankana say u ilaaliyaan naftiisu way ka daba yaaceen halkaas waxaa ka soo gaaray ciidankana sababteeda asigaa lahaa waxaan ogsoonnahay dagaalkii coos weyne ee meelaha ugu darnaa ee dhibaatada inaga soo gaartay ay ka mid ah uu ka mid ee ka mid ahaa in wasiirku ayagoo saraakiishii hoggaanka ciidanku ay leeyihiin wasiir aan qorshayno xog rasmina aan ka helno goobuhu dhowr iyo toban sano ay cadowga haysteen in uu saraakiil la soo hadalsiiyey madaxweynuhu uu yidhi madaxweyne meesha wax jooga male waa la geli karaa arrintii ka dhacdayna aan wada ogsoonnahay maalinba maalinta ka dambaysa waxaa sii xoogaysanaya khilaafka ka dhex jira murtadiinta iyagoona si joogtaha warbaahinta isaga kala gudbiya aflagaado iyo eedaymo kulul tan iyo markii golaha dawaaqiidda kooxda riddada uu dib isugu soo laabtay kulmadiisa caadiga ahaa waxaa sii xoogaystay hadallada kulkulul ee lagu weerarayo kooxda riddada iyadoo lagu ballansan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo rido ra-iisul wasaaraha kooxda riddada murtad xamse cabdibarre aad buu mahadsan walaalkan abuushabaay ukaasi ahaa maktabka dacwada wilaayada baay ayaa dowladdiinaha usoo gebagabeeyey ogaasyada inabadoonada qaar ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi walaalkeen abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo haya
dowladan oo loogu magacdaray sacad ibnu mucaad shicaarna looga dhigay yanqusudiina waana xayun waxaa soo qaban qaabiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay waxaana loo qabtay uwaasyada iyo nabadoonnada qaar ka mid a beelaha degadeegaano hoostaga degmada buurxa kabo dowladan oo muddo kooban socotay waxay hoggaanka qabaa'ilku ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim u ah howsha qabiilku ay u hayaan dowladda markii la soo xiray ayay idaacadda islaamiga andalus la hadashay qaar ka mid a nabadoonnadii iyo ugaasadii dowladda loo soo xiray iyagoona ka warbixiyey dowladda ay qaateen sidoo kalena soo bandhigay qaybo ka mid a casharadii ay dowladda ku qaateen cabdijalaal sheekh axmed ugaaska dhaasha eyla alxamdulilah ilaahi mahadsan dowladda dalbadaan kaa idni sidaa dee culummada kitaabiyaga sheegayaan ama siin dul maraayaan walbadan faa'iido weeye maalinta ina kooyaadni iyo maalinta hadduna addu roogna walbadan ina isdhexeeyaan sida wax walfahanka oona haddun fahmno ogaas ibraahim aadan beesha reer gaal jecel ayaa nawees u ah waxaan ka imaaday agaarka buurleyda dowladda waxay ku saabsaneed dowlad waxbarashay aheyd ee laba kutub oo arbaciin wasalaasa iyo iyo alwaajib oo ah oo nagu dareensiinayo waxa qofka muslimka oo quseeyo iyo wixiis ilaahay ka xaaraantamay si ay u fahmaan ayay ku saabsaneed arbiciin kitaabkaas waxaan ka helnay qabyaalad iyo qabiil waxay kala yihiin iyo dadka hadda islaynaya soomaalida islaynaysa inay qabaan ay ku dhaqmayeen jahligii horo intaasaan ka faa'iidnay kan kalena waxa waaye waajibka qofka muslimka oo saaran oo ilaahay wixiis ka reebay iyo wixiis u faray ayaas ahay macalin nuur macalin geedo madaxay waaye dowladda may ka saabsanahay kay dowladdi diini ah oo walaka baradaw oo la baraayo ugaasiinta dowladan walbadana ka faaidni walbadan oo ilaahay ka barakaya oo dadkii una mas-uuliga weela jiran oo kulley intii una ka reebna badan yani inkabahi kastay
madaxayna aadan cabdullaahi xasan beesha sharaafeed oo degmada buurakaba gaar ahaan deganyaa ugaasina maasha allah maasha allah ilaahay ka mahadsan in nabadgeliya iyo naada oo maarma si islaamka lagu baahanahay dowladda ka galli dabadabadiya roogna ilaahay ka mahadsan walaayada degmada gobolka walaayada guud yaabka mahadsan الله سبحانه وتعالى ما يبل يا إنما المؤمنون مؤمنين دي الذين دولكي واي آمنوا رمايان وبالله للرمايان ورسول رسول الرمايان ثم لم يرتابوا إن شكينا وجاهدوا جهادنا بأموالهم مالش وأنفسهم نفتيو في سبيل الله إلهي درتيس بيان ونفتيو أولئك كواتي هم الصادقون هانيو run sheegaanku mid ahaadeen dowradan waxay qayb ka tahay dowraad lagu baranayo shareecada islaamka oo wilaayada islaamiga ee baay ay u qabanaysay qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku hoos nool deegaanada u dhow degmooyinka cadowga uu ku sugan yahay si dadka looga diga dhagaraha cadowga looguna ifiyo waajibaadka saaran ee ku aadan la dagaalanka cadowga allah ee ku soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka madatanid abu xasaan baarlamaanka dowladda hirdada turkiga ayaa ansixiyey in dowladdaasi ay cadamo usoo dirto xeebaha badda soomaaliya walaalkeen yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya baarlamaanka dowladda ridada ah ee turkiga ayaa ansixiyey in ciidamo turki ah ay usoo diraan xeebaha soomaaliya si ay u boobaan kheyraadka ku jira badda soomaaliya dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha dowladda turkiga rajab dayib erdogan uu baarlamaanka dalkaasi u gudbiyey mooshin lagu ansixinayo in ciidamada turkiga ay duulaan kusoo qaadaan badda soomaaliya bishii febraayo ayay ahayd markii kooxda ridada ay u saxiixday dowladda turkiga inay duulaan kusoo qaadaan soomaaliya oo ay boobaan kheyraadka ku jira badda soomaaliya madaxda iyo maamulada ashaadala dirirhka ah ee gaaladu ka dhisatay soomaaliya ayaa u kala tartamaya sidii mid walba uu isagoo u iibsan lahaa kheyraadka dabiiciga ah ee ku jira soomaaliya maamulka ashaadala dirirka ah ee somalilan ayaana sidaanoo kale badda magaalada saylac ugu wareejiyey dowladda xabashida itoobiya maatanid yaasir maamulka islaamiga degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud iyo ganacsatada degmadaasi oo iskaashanaya ayaa gurmud raashiin hagaarsiiyey qoysas danyar ah oo ku dhaqan degmadaasi walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya deeq raashiin ayaa la gaarsiiyey dadka masaakiinta ee ku nool degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud kadib markii ay u kuurgaleen maamulka islaamiga degmada galhareeri iyo guddiga ganacsatada magaaladaas oo na ogaadeen inay ku nool yihiin magaaladah dad masaakiin ah oo tabaalaysan qoosaska raashiinka la gaarsiiyey ayaa tiradooda gaaraysa ilaa iyo siddeetan qoos iyo kuwo kale xaaladooda iska liidatay oo la siiyey lacago kaash ah nabadoon cabdinuur sheekh ibraahim qaar ka mid ah dadka xaaladooda liidatay lacago kaasha ku wareejiyey kana warbixiyey qoosaska raashiinka la gaarsiiyey dadaal badan oo ay bixiyeen ka gadaal ilaahay fadligiis waxaa u soo horooday raashin iyo lacag oo ay rabaan markaas dadkaas gabadhii noola darayd oo ayaduna yara xanuunsan dabkeeduna deensanaayey ayaan waxaan rabnaa inaan guddoonsiino lacag gaaraysa kun iyo shan boqol oo dollar oo kun iyo laba boqolna warqad tahay saddex boqol ay fc tahay lacagtaasaan rabnaa inaan ku wareejinno dadkii soo harayna taqriiban siddeetan qoys aan ugu talagalna inaan raashin siino isigina waa diyaar qoys kastana wuxuu leeyahay oan ugu talagalnay rubac sokor ah iyo rubac bur ah iyo rubac bariisa iyo saddexle saliid ah afartaas shay ayaan qoys kasta ilaa siddeetankaas qoys ugu talagalnay waa ka mid gabadhu xagga raashinka laakiin intaan maadaama caafimaadkeeda iyo waxyaaba jirjiraan waxaan ugu talagalnay inaan siino walaal qabo kun iyo laba boqol oo dollar waaye saddex boqol oo efisiya lagugu tuuraa insha allahu la wareeg kun iyo shan boqol efisiya waa saddex boqol dadka la siiyey deeqda raashiinka ah ayaa ka mahad celiyey bismillaahi raxmaan raxiim saciid maxamed jamaal aniga oo degmada galhareeri jooga waxaa walaayada na siiday raashin ka kooban bur sokor baliis aad bay u mahadsantaha khayr allaha siiya cadowga allaha naga qabto tadana seena khayr baan khayr badan bedelkooda khayr qaba allaha siiya bedel khayr qaba allaha siiya mujaahiliintana kor allah ka dhigo gaalada allaha jabiyo anigoo magaceedu maarti muxuu ahay maxamed xaaji mudde oo degmada galhareeri ku sugan maarti muxuu ahay walaayada islaamka waxay na siisay maarti muxuu ahay tabarucaad ayaa nala siiyey maarti muxuu ahay ruwac bur ah ruwac maarti sonkor ah iyo ruwac bariis ah iyo caag oo saliid ah qaadir maxamuud waxaa waaye saddex laba saddex caafi waxaa laysiiyey
anigoo faadmo faarax cigallaa islaamka kor allaha u dhigo hoosna allaha kala yaabo walaayada allaha biro kor allaha u dhigo hoosna allaha kala yaabo islaamka waxna siiyey oo ganacsigaana ganacsigooda faseexa allaha ka dhigo waxaan lay siiye sonkor bur bariis saliid aa lay siiyey hata wixiina siiye ilaahay kor ha u dhigo magacaygu waa farxiye maxamed xasan oo ku nool degmada galhareeri waxaa laysiiyey rubac bura iyo rubac bariis iyo rubac sonkora caag saliid walaalaha la socda oy wax u dhiibteen ilaahay khayr badan ha siiyo ilaahay ajri xasanaad badan ha ka siiyo gaalada allah ka qabto shaydaanka allah ka qabto khayrka allah u furo qoofka allah ka xiro mujaahidiinta kor allah ka dhigo noo magacaygu yahay iqraa cabdiraxmaan axmed waxaana la siiyey buur bariis sonkor saliid mujaahidiinta kor allah ka dhigo islaamka meelay joogaan kor allah ka dhigo gaaladana allah naga jebsho gaal iyo gaalo raac ciidda ka hoos allah gelsho muslinka meelay joogaan kor allah ka dhigo gaaladana dhulka allah maamulka islaamiga iyo guddiga ganacsatada ayaa alaab isdareensiya in loo gargaaro dadka xaaladooda liidata ee ku nool degmadani madasanid cabdiraxiim kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada jubbada dhexe iyo mid ka mid a beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi walaalkeen cusmaan axmed dhuubow ayaa faahfaahinaya muddooyinkii lasoo dhaafay wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waday kulamo wadatashi ah kaas oo ay la yeelanayso qabaa'ilada dega wilaayada kulankii ugu dambeeyey ee dhacay maalmo ka hor ayaa waxa uu dhex maray qabiilka jareerweyne iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kulanka ayaa waxyaabaha looga hadlay waxaa ka mid ahaa is-xog waraysiga waxsoo saarka dhulbeereedka hirgelinta goobo cusub oo waxbarasho iyo arrimo kale gabagabada shirka waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish meeshaan de ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku manaystay geedahan cambaha oo de geed miroodka faraha badan ee webiga jiinkiisa ku yaala waa fadli dheeraad ah oo ilaahay subxaana watacaala idin siiyey sidoo kale dalagga beeraha ka soo baxa ee de tacabka gacmihiin aad ku kasbanaysaan waadna garanaysaan oo risiq la cuno waxa ugu khayr badan ugu wanaagsan uguna xalaal badan ka gacantaada aad ku kasbato meeshuna waxay caan ku tahay oo macruuf ku tahay dhulka inay tabcato dalagaa kala soo baxdo geedmiroodka ilaahi subxaana watacaala nasiibka ugu dara ay ku noolaadaan gogasha quruxda badan ee aad inoo dhigtaan ilaahi subxaana watacaala gogashiina iyo martiqaadkiinaba allah idinka aqbalo miisaanka xasanaadka allah idinkugu daro gogashan waxaa ugu talagalnay beelweynta jareerweyne inaan dhex tagno gurigooda aan fariisana beesha jareerweynena hadda camalkan maanta kaalin weyn ay kaga jiraan booqashadeenna waxaa kaloo inoo weheliya inaan xoojino waxbarashada meeshaan codsigiinnii iyo hadalladiinnana way ku jirtay waxbarashada inaan xoojino ummaduhu waxay ku horumaraan ilaahayna subxaana watacaala mustawo fiican uu ku gaarsiiyaa hadda iyagu say u dadaalaan wax u bartaan cilmi adduunye iyo mid aakharaba qaar ka mid a waxgaradka beesha jareer ayaa dhankooda ka hadlay kulanka ay la yeesheen wilaayada waxaana ka mid ah suldaan cabdiraxmaan iyo waxgarad kale may isla qaadanay macnaha jihaadka ka socda bariga afrika in macnaha la dardargeliyo beesha oo macnaa garab istaagto naf iyo maal ka bihiido iyo macnaha wal kasta oo ka bihiido waxbarashada macnaha sida macaahiidda macnaa in la xoojiyo ee madarasooyinka ee macnaha in la xoojiyo waxbarashada la kobciyo maasha allah qodobkaasna macnaha isla qaadani in macnaha wax soo saarka in la horumariyo dalagii macnaha tacbashadii beeraha in la xoojiyo shirkii maanta inta laka qabaday webiga jiinshe laka qabaday wilaayadiisa kulantii aad aan ka mahadnagaane wax kastana nin aan sahgelii ina ma'adyaalka furno wal kullina ilaahay ilaahay agtisa ninka fududaayuno dalkan dalkan dal islaam way diin islaam al ku kumooye diin islaam way diin dina nasaha way dhagan way ka dhagamoyne ummadda islaamka beesha jareer weyna waxaan leeyahay dadka oo macnaha oo afka hore oo caratuurka yihiin toobada soo ajiiba war walaayada imaada hoos imaada wax hadda maanta oo jarahay waa u jeediin waxay socdahay waa u jeediin waxbarashada xagga waxbarashada xaggeedna ardayda in wax la bara hooyooyinkii aabbayaashii dadkii beeralayda waa u jeedin wax walaayada ka codsanay waanu ansixiyeen farooyinkan naga xerxeray kulankan waxaa ka horreeyey kuwa kale ay wilaayadu la qaadatay qabaa'ilka waxaana weli soconaya kulamo wadatashi ah oo kor lagu qaadayo horumarinta bulshada ku nool guud ahaanba degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe mahadsanid cusmaan dibadbaxyadii ka socda dalka uganda ayaa sii xoogeystay iyadoona dibadbaxayaashu ay dalbanayaan in xilka uu ka dego madaxweynaha dalkaasi cabdilqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya waxaa maalmihii lasoo dhaafay sii xoogaystay mudaharaadyada ka dhanka ah musuqaha ay ku kacayso dowladda uganda ee uu majaraha u hayo keligii taliska baadariga ah ee yuweri museveni kaasoo muddo tobannaan sano ah ku fadhiya kursiga madaxtinimo ee waddankaasi mudaharaadyada oo marba markii ka dambeysa sii xoogaysanaya ayaa booliiska waddankaasi xabsiga u taxaabay in ka badan boqol iyo afar xubnood oo mudaaharaadayaal ah iyadoona dhanka kale halkoodii ay kasii socdaan isku soo baxyada madaxweynaha uganda ayaa horay ugu hanjabay banaanbaxay yaasha dhallinyarada u badan inay ku ciyaarayaan dab wuxuuna ugu baaqay inaysan u qaadan uganda inay la mid tahay kenya oo ay gacan bir ah uga hortagi doonaan kuwa abaabulaya mudaaharaadka dowladda saliibiyadda maraykanka iyo hay-adaha waxaa loogu yeero xuquuqul insaanka ayaa bilaabay inay cambaareeyaan tallaabooyinka ay laamaha ammaanka uga hortagayaan isku soo baxyada ay dhallinyarada ku diidan yihiin musuq maasuqa iyo saraakiisha dowladda inay ku takrifalaan hantida dadweynaha waddanka ugandha oo shacabkiisa ay la daaladhacayaan faqriga dilooday ayaa dhanka kale ilaha dhaqaale iyo maamulkaba waxa uu gacanta ugu jiraa qoyska madaxweynaha taas oo keentay in dhallinyarada waddankaasi ay isku soo bax ka dhigaan musuq maasuqa iyo ku takrifalka awoodeed ee ay ku kacayaan saraakiisha iyo madaxda dalkaasi aad buu mahadsan walaalkan cabdilqani kaasi ahaa warkii idinkaga imaanaya idaacadda andalus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu